Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daahfuray tartanka horyaalka heerka koowaad ee kubadda kolayga. Daahfurka tartankan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, dowladda hoose ee Hargeysa iyo bahda ciyaaraha magaaladaasi. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan Cabdirasaaq Mustafa Faarax oo daahfuray tartanka ayaa ka warbixiyey tirada kooxaha ka qayb galaya tartanka.
kooxahani waa kooxihii heerka koobaad caawa waa sideed kooxood oo caasimada ah waa horyaalada waa halka ciyaartooyga ugu badana dalku ay runtii ka jiraan way jiraan horyaallo kale oo aynu insha allah ka qaban doono gobollada kale ee dalka insha allah bilaha soo socda laakiin tartankii horyaalka oo sanadkii hore cillad farsame nooga baaqday sanadkan waxa weeyaan waxaad nagu jihaysay inaannu tartanka horyaal kubadda kolayga ee caasimadda aanu degdeg u furno ilaahay wuu noo suurtogeliyey caawaba waxaynu u joognaa daahfurkiisii tartankan waxa uu ka mid yahay tartamada kala duwan ee dalka aynu ka qabanno ciyaaraha kala duwan ee kubadda cagtu ka mid tahay ee basketballu ka mid yahay ee tenistu ka mid tahay ee dabaashu ka mid tahay ee volleyboshu ka mid tahay ee ciyaaraha tikwaandadu ka mid yihiin ciyaaraha leebku ka mid yihiin ciyaaraha volleyboshu ay ka mid yihiin dhammaan tartamadaas waa tartamo aynu ka hirgelinay dalka maalmaha soo socda isla bishan agostna waxaa qorshaysan isla tartamo kale oo aynu ka daafuri doonno insha allah dalka iyo caasimadaba qaar ka mid a xubnihii kasoo qayb galay daafurka tartanka ayaa bogaadiyey
waxaa mahad iska leh mahad ilaahay ka sokow wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo iyadu maalgelisay oo laga maalgeliyey cashuurta dadweynaha horyaalkan maanta halkan inooga furmaya runtii dhallinyarada dhiirigelin bay u tahay waa wax qurux badan waa waxay wax badan
sababtaa ciyaartan waa xirfadaydiio ay user to blay basketball muddaan ciyaarayo laakiin muddo dheer waan ka maqnaa iminkana dib baan ugu soo noqonayaa garoommada haddii ilaahay idmo mashaariic fara badan baa la abuuray sida shaqo qaran sida sanduuqa horumarinta dhallinyarada ciyaaraha iyo garoommada oo aad loo qurxiyey runtii laakiin innagu toddoba garoon oo dalku leeyahay ayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ay roogga dhigtay islamarkaana ay casriyayso heer caalami ka dhigtay tartankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta xirfadaha dhallinyarada ciyaarta kubadda kolayga ee horyaalka heerka koowaad ee maamulka somalilan